kulankan iyo kuweel dhadanga magaalada muqdisho wafdo ku dareeriya dowlada koonfur galbeeda iyo odayaalka dhaqanka dhinacyadii ka dagaalamaya degmada qoryooley ee shabeelada hoose iyo weliba laha ku saaraya heliisa xabadroojing ee hordhaace angooreyntii weliba kulankaasi oo dhexmariya wasiirada ku dareeriya dowlada koonfur galbeeda oo hogaamiyaya wasiirka arrimo gudaha ku hadaleen ahaanoo kumid ee odayaalka dhaqanka lamada dhinia
waa mid aan isku waafaqnay waayo waxaanna u sheegaynaa labada beelood ee walaalaha ah ee carruurta joogta qoryooley waxaan u sheegaynaa wixii ka dhacay qoryooley hore in go-aan laga gaaray oo ay gaareen salaadiinta labada beelood nabadoonnada iyo maamulka koonfur galbeed iyo odayaasha muxuu ahay gobolka shabeellaha hoose mid loo wada dhan yahay inay tahay waxaana u sheegaynaa dhallinyaradaasi in gacan go-aan laga gaaray soomaali weynna waxaan u sheegaynaa inaanu isla qaadannay xabad joojintan oo mataqaanaa aan ka madaysannahay inta ka shaqaysayna ilaahay ajara xasanaadka ka siiyo dagaal wiilbaa ku dhinta mooge wiilkuma dhasho marka waxaan rajaynaynaa xabad joojintii aad soo jeedayseen odayaasha dhaqanka iyo dowlgoboleed koonfur galbeed anoo ku hadlaya magaca jiido suudaankeeda guud waan aqbalnay insha allah waxaan rajaynaynaa inay hirgasho dadkaas walaalaha sideeda sano dhufayskuula jiri jiray sidaas inay noqon doonto nabad noqon doonto deegaankaas dhib badanaa ka jiro insha allah ilaahay nasteexa uu dhigo fadhiga aan fadhino insha allah nasteexa inay ka dambaysaan rajayn doono hadduu ilaa idhaahdo waana soo dhaweynaynaa xabad joojinta waxaana ku baaqaynaa dhallinyaradaas meesha joogto insha allah xabad dambe inaysan tuuri doonin reer jiid hadduu ilaa idhaahdo ilaahay waxaa ku rajayaane xabad qoryoolay ka dhigta inaad geega ka damboyso yaa ilaahay ku tuugaane awooddaasna ilaaha isku le isagna niyadiina fura wal faa'iide habaha yaraata lagu deeri karo male geega meesha dadkaas meesha degan ma aha dad kor ku wada qooy ma aha dad isla degan isdhali oo meel abtii aysan jal e waa iskala jir waay marka ilaahay ku absada dhalina war hala insheega meel roogaan odayaashina nabad ha ku taliyeena gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare iyo bogaadiya dadaalka nabadeed ee hormuudka ku-eyinga dowlada koonfur galbeed sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa golaha wasiirada ayagana way ku mahadsan yihiin iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellada hoose waana u mahadcelinaynaa sida xilkasnimada ee ayagana ay ugu soo dhabar adeegeen in ay xabad joojinta rasmiga ah ee degmadaas inay ka hirgasho ay ka soo shaqeeyeen wasiirka ooqaafti iyo arrimo diinta nuura siidow baaba iyo wasiirka arrimo gudaha cabdulaahi hajaasanow manuura iyo ku hadalinga muhiimadii laatareed heliisyowka iyo nabadda wada noolaashaha bulshada reer koonfur galbeeda wadahadalkeenna iyo nabadeynta aan wadno iyo dadaalka aan wadno laga bilaabo ay xabad joojin laga bilaabo wadahadalna unoo dambeeyo oo hadba wixii khilaafaad uu jiro sida loo xalin lahaana ay noo dambeeyaan intaasaa laysku raacay saan u malaynhayo xabad joojinna in lagu dhawaaqo ummadana loo sheego dhallinyarada dagaalamaysa ee joogta qoryole loo sheego loo sheego soomaali weyn loo sheego reer koonfur galbeed in ay garro iyo jiido dhallinyaradooda amase beelahooda ku dagaalamayay qoryooley maanta inay qaateen xabad joojin oo ay isku raacsan yihiin oon shuruud lahayn ilaahay idinkiisna annaguna waxaan ballan qaadnay in wixii khilaafaad ahoo yagaroo jira inaan xallinno oo aan tagno qoryooley tagno biidnillaah